kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan in fikradiisa khaaska ah uu la imaado sida adduunkaba ay sameeyaan dadka ayagoo fortiin jira ama labaatan jir ah shirkado waaweynay maamulooyiin fursadoodana way teeg gargarayaan familina way haystaan marka wax walba oo maskaxdaada ay kusoo dhacdo waa samaysan kartaa sidee gabadha iyadoo ay waxbarato u abuuran kartaa fursad shaqo ama ganacsi iisooyaalkeedii nololeed caashe cismaan ugaas shaacuur oo ah maamo ka shaqaysa howlaha samafalka tabintu waa anigoo hanaa maxameda farsamadan waa ibraahim cali mar kaliyo barnaamijka haweenkeenna
kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaal la'aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka samaynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka korona muwaadin badbaadi naftaada u tur inta kale ha sugin inta uu kaaga imaanayo qaado absaab ama gafoor xir ku mayro sanitayser inta aad dabooddo gurigaadana ku ekow inta karaankaaga ah wadajira aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan laynoo karantiilin
isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xidhiirta sidee gabadha iyada oo waxbaratay u abuuran kartaa fursad shaqo ama ganacsi balse markan sooyaalka nololeed maama caashe cismaan ugaas shaacuur oo ah maamo ka shaqaysa howlaha samafalka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa sanadkii kun sagaal boqol lix iyo kontonkiia ayay ku dhalatay degmada ceelbuure ee gobolka galgaduud waana hooyo mardhal ah nasre wehliye maalin ayaana lagu magacaabaa gabadheeda magaciyo sumcad ayay ku dhex leedahay shacabka soomaaliyeed waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe ayay ku idilaysatay ceelbuur sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii ayay usoo gurtay magaalo madaxda muqdisho ka hor inta aysan u wareegin daafeed degmada walweyn oo ay kaga baxday dugsiga sare howlaheedii samafalidda ururka hina sanadkii laba kun iyo saddexdii caasho ayaa waxa ay ka aasaastay ururka haweenka horseedka nabadda iyo nolosha ee hina waqtiganna madax u tahay ururkan ayaa ku guuleystay wax u qabashada dad badan oo dhibaatooyin kala duwan ay ka haysteen nolosha sanadkii labadii kun waxa ay ka mid ahayd xubnihii haweenka ahaa ee lagu martiqaaday ka mid noqoshada ergooyinkii ka qaybgalayay wadahadaladii lagu soo dhisay dowlad lagu midaysan yahay haweenka qaybta ka ahaa shirkii carta ee jabuuti ayaa lagu xusuustaa kaalintoodii isku soo dhoweynta madaxdii kala fikirka duwaneed oo dadaal lagu rabay in looga miro dhaliyo shirkaasi shirkii carta ayaa ka mid ahaa shirarkii ugu muhiimsanaa ee lagu go-aamiyo saamiga haweenku ku dhex leeyihiin nidaamka dowladnimo sanadkii laba kun iyo afartii muqdisho ayay ka hirgeliyeen barnaamijka guriyeenta oo la isku xireeyay dadka dariska ah iyada oo ay barbar socotay dhisida ciidamo lagu magacaabay ciidamada madaniga oo shacabka ka ilaalin jiray maleeshiyaadkii damacsanaa dhibaateynta dadka sanadihii laba kun iyo afartii iyo shantii hina ayaa ku guuleysatay qorshe ahaa dhaqan celinta maleeshiyadii u shaqeyn jirtay hogaamiye kooxeedyadii muqdisho ka jiray si loo baro farsamada gacanta oo ay ku howlgeli karaan xeryaha laanta buuro iyo hilweyne ayaa lagu xareeyey dhalinyaradaasi waxaa xusid mudan in dhalinyaro badan ay iska dhigeen qoryaha qalinkana qaateen halka kuwo kalena ay suuqyada u xoogsa tegi jireen kolkii shaqooyin loo abuuray sanadkii laba kun iyo labadii ka hor ku dhawaaqida ururka hina ayay ku guuleysteen dib u howlgelinta iskuulkii gaheer dad barakacayaal ahaa oo deganaa iskuulka ayay u rareen ceelasha biyaha una dhiseen guryo ay degaan jaamacadda muqdisho ayaa ka gacan siisay maamulidda iyo barayaashii iskuulka ka howlgelayay dhanka kale dhalinyaro badan ayay bareen farsamada gacanta kana faa-iiday aqoonta ay ka heleen barayaashii hina ka socday oo wax baray sidoo kale waxa ay ku guuleysteen dib u furista isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyo midka dayniile iyadoo oo ay xusid mudan tahay in isbitaalku fuliyey dabeynta in ka badan kun iyo shan boqol oo haween ah oo la noolaa cudurka isku furanka fikradiisana ay lahayd hina iyo u qaybinta lacago bukaanadii isbitaalada muqdisho sanadkii laba kun saddex iyo tobankii laba xarun oo lagu daweeyey hooyada iyo caruurta m c h ayay ka hirgeliyeen kaamamka weedow iyo kasoo horjeedka kuliyadda jaalisiyaad hina ayaa lahayd fikradda ah dhismaha iyo lacagta ku baxaysa dhismaha suuqa weyn ee degmada wadajir maanaboolyo iyo kuwo kale suuqyadan waxaa si gaar ah ugu dheefsaday haween danyar ah oo shaqo abuur loogu sameeyey dhanka kale haweenka ganacsatada ayay ka saacideen sida loo xisaabiyo hantidooda barashada harqaanka ayay u sameeyeen gabdho kor u dhaafaya boqolaal lacago ayaa la siin jiray si loo dhiirogeliyo una idlaystaan waxbarashada kolka ay idlaystaanna waxaa la siin jiray qalabka harqaanka iyo lacago ay ku howlfuliyaan mihnada la baray wacyigelino ayay ku qabtaan xarunta hina iyo warbaahinta gudaha loona qabtay haweenka sida awoodsiinta dumarka iyo kaalintooda siyaasadda hina ayaa gabdhaha garoobada ah heestana caruur u sameeyey warshad foornada rootiga ah si dhaqaalaha ay ka helaan ugu maareeyaan koriimada ubadkooda hina waxa ay ka caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed kor u qodista kanaal biyoodyada webiga si waraabku ugu sahlanaado iyo mashruuca qodista kanaalada dadka danyarta ah ayay ka taageereen maareynta noloshooda laba mashruuc ayay guryo ugu dhiseen qoysas gaaraya toddoba boqol barakacayaal oo hooyxumi ku noolaa
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meero sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna ganacsiyada cusub ee dalkeenna ka hirgelaya ayaa waayadan dambe noqday kuwo soo badanaya oo dhalin badan oo rag iyo dumarba leh ay ka furayaan gudaha dalkeenna marba hab ganacsi oo hor leh ayaa dhagahaadu maqlayaan ama aad dhaayaha ka qaadaysaa taas oo loo arka inay tusaale ka tahay kobaca iyo soo kabashada waddanka ka soo bidhaamaysa geesta kale curisyada ganacsi waxay horseedeen in qof walba uu ku fikiro hal abuur ganacsi oo dalka ugubku ah mid ka mid ah hablaha soomaaliyeed ee aan dalka ku sugnayn balse gudaha dalka dhaqdhaqaaq ganacsi ka samaysa waa doctoresa iqra saalax xasan oo ka mid ah hablaha dalka wax ku bartay ee u aqoon doontay dibadaha balse dhoofkeeda ayaa ku dhaliyay inay aasaasto shirkad ay ugu magac dartay doctor iqra halal beauty oo samaysa waxyaabaha dabiiciga ah ee ay dumarka marsadaan ama ay isku qurxiyaan waxaana ka mid ah bootarada ama meeg abka libista ama rooseetada oo ay dalka u iib keento waxaan kala sheekaystay bal howshan halka ay ka soo bilowday waxyaabaha ay hadda soo saaraan xooggooda iyo waxa ay tahay filashadooda dambe weydiimahan iyo kuwo kale ayaan hordhignay balse marka hore waxay noo sheegaysaa shirkaddan iyo waxyaabaha ay qabato wel haddii aan kaa siiyo faahfaahin kooban ee quseysa shirkadeena shirkadda doctor iqra xalaal beauty waa shirkada ugu horeysa ee wadamada africa iyo kuwa carabta ee soo saarta productis xalaal ah productiskeena boqolkii boqol waxaa laga sameeyey dhirta shirkadda waxyaabaha ee soo saarto idilna waa wax xalaal ah laguma daro dufinta xaywaanada khaasatan dufinta doonfaarka oo aan ognahay in diinteena islaamka ee mamnuuc naga dhigtay isticmaalka dufinta doonfaarka ama in dufinta doonfaarka any kind loo isticmaalo waxyaabaha kaleeta oo shirkadeena ee xooga saarta waxaa kamid ah in alaabteena laga ilaaliyo in lagu daro alkahoolka asagana waa ognahay in yani anaga xaaraam ee naga tahay in alcohol ama khamrada inaan isticmaalno waxaa kaleeto ognahay in shirkadaha adduunka ee u isticmaalaan ethinoolka ama khamrada qeybta ethinoolka in ay ku daraan productiska ama ha ku daraan makeup ama ha ku daraan skincare ama ha ku daraan even sharoobooyinka caadiga la qoro marka anaga waxaasoo dhan waa ka kontaroolnay in aanan ku darin productiskeena waxyaabaha kale oo aan anaga ka ilaalinay productiskeena waxaa kamid ah in anaga waxa aan sameynay in lagu tijaabiyo xaywaanada oo yacni cadaab ay u tahay xaywaanada laftirkooda in lagu tijaabiyo productiskeena waxa aan ka sameynayo idil waa wax waafaqsan sharciga islaamka iyo bini-aadinimada anagoo weliba ilaalinayno in waxa aan soo saarayna ay noqdaan wax kuwaalitigiisa oo sareeyo dadkana anfici doono insha allah ee maxaa kugu dhaliyey in aad ka ganacsato oo aad adiga soo saarto bootarada kale nuuca ah ee ay wejiga u adeegsadaan hablaha waxyaabaha igu dhaliyay in aan ganacsigan bilaabo horta hore waxaa ugu weyn weligay aniga waa jeclaa anoo yaraa waxaa jeclaa in maxay ahayd aa barto makeupka qaabka oo u shaqeeyo brandiyaasha hadduu ilaahay kuu roon yahay ama fashion ha noqoto wax walboo adi qurux quseeyo yacni waxaa dhihi karaa gabal walboo yar way jeceshahay inay barato ama in ay yacni sameyso ama qof ay qurxiso ama in ayada la qurxiyo fa waxaa kaleeto jeclaa in medicinkana aa barto alxamdulilah intaan soomaaliya joogay ilaahay wuu ii suurtageliyay inaa caafimaadka aa barto jaamacadda banaadiraan ka bartay caafimaadka markuu caafimaadkeyga ii dhammaadayna oo jaamacadda banaadir medicinka aan ka dhameeyey waxaa go-aansaday in wadanka banaankiisa aan aado oo waxyaabaha kale aan jeclahay aan barto iyo takhasus inaan soo sameeyo fa indian usoo safray shan sano ka hor markaan indiya imaadaya waxaa ii suurta gasha marka inaan arko inay dadkii bartaan waxyaabaha ay jecel yihiin sida fashion designka makeup artistka skin care cosmetic anything oo quruxda quseeyo fa waxaa ku biiray kuliyadda fashion designka waxaa qaatay digree saddex sano ah oo ah sida dharka loo design gareeyo dharka loo tolo balaanka dharka tolidda loo dejiyo total fashion design qaabka loo noqon karaan bartay fa waxaa kaleeto isla jaamacadda aan ka bartay makeup course and skin care plus stylingkan waa bartay sida waxa loo style gareeyo oo dharka laiskugu aadiyo oo dharka loo qurxiyo oo yacni styling fa alxamdulilah anugu intii aan sii baranayo waxaa igu soo dhacay ow hadda maadaama ah xoogaa aa ka haysatid macluumaad fiican xilliga ah brand aa sameyn laheyd oo magacaaga ah oo dadkiina aa u faa-iideyn laheyd productiskaaga ay heli lahaayeen haddii ay noqon karto cosmetic like rosetooyin anything oo product caadi ah ama haddii ay noqon karto dhar fa alxamdulilah ilaahay wuxuu ii suurtageliyey inaan ka bilaabo qeybta makeupka haddana insha allah qorsho kale waa wadaa oo dharka inaan soo saaro iyo waxyaabo kale oo ayagana lamidka ah maadaama ayagana ay kamid tahay waxbarashadeeda alxamdulilah haddana waxaan bilaabay master oo ah sida loo manage gareeyo fashion brand management waxa la dhahayo oo brandyada ama kambaniyada oo yacni fashinka iyo waxaas quseeya si loo manage gareeyo alxamdulilah hoosha way iska badan tahay riyooyinkeenana ma dhammaanayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo marka waxyaabo badana igu dhaliyey oo ilaa yaraanteeda ilaa haddana yacni mar walbana mar walba aan sii weynaanayana maasha allah waxaan sii ogaanayaa in yacni arrinta intaas ay kasii weyn tahay kadibna jaanis waxaa nafsadeeda u siinayaa inaan barto oo wixii cilmi aan ku saleeyo kadibna dadka aan uga faa'iideey doctoresa markii aad bilowday suuqa maxaad kala kulantay kid maasha allah dhiirigelin fiican ayaa dhinacaasa aan ka helnay hadda maasha allah waxay mareysaaba in makeup soomaaliya lagasoo dalbado wixii anaga banaanka wax aan ka dalban jirna ama dhar inaan banaanka kasoo qaadano ama makeup inaan banaanka kasoo qaadano hadda waxay gaartay in dadka ayna dhahaan alaabtiina u baahanahay noosoo dira masar alaabtiina u baahanahay noosoo dira morocco ama yurub maasha allah wax aan ku faani karno waaye waxaa kaleeto ku dhiiragelinaya dhalinyarada hadda yaryar ama gabdhaheena ama wiilasha oo kaleeto in wax alaala waxa ay jecel yihiin ay barooweeyaan maanta adduunka waa la tartami karnaa maasha allah waxyaabo cusub waa soo hindisi karnaa waxyaabo cusub waa soo saari karnaa wax alaala maanta waxaa jeceshahay muhiim ma ahan waxa inuu wax yani oo noqdo cilmi ah wax alaala wixii art ah aad jeceshahay oo aa is leedahay waxaana aniga maanta aan u leeyahay talent inaad samaysid oo aadan weligaa u joogsanin waqti ha kuga qaadato ani brograamkan waxaan ku fikirayay siniin muxuu ahaay inta aan muxuu ahaay wax baranayay dhan waa ku fikirayay medicinka intaan baranayay ka horna waa ku fikiraya maasha allah ilaahayna wuu ii fududeeyay akhiiran qof walba waxaan jeclahay insha allah inuu ilaahay riyadiisa u rumeeyo dadaalaana wuu gaaraa waxaan yacni u rajeynaya dhalinyarada insha allah inaysan isan give up sameynin waqtigooda iyo jugdigooda ay geliyaan waxyaabaha ay jecel yihiin tirada aada soo saarto bal inala wadaag iyo goobaha aada u iibgeyso abaayo productiskeena ilaa iyo boqol iyo konton productis aan soo saarnaa ilaa hadda haddii aan kuusoo koobo roseetada kaligeed ayaa waxaa kasoo saarnaa shan nooc ha ahaato libglows ha ahaato roseetooyin kale aanan tirtirmeynin oo qofka u marsami karta ilaa iyo saacadooyin badan ugu dambeyn waxaan hadda soo saarnay labada kun labaatan iyo kowda ballet lipstick yacni lipstick saxan ku jira sida ishadoga oo u leeyahay saxan oo kalaro badan ee yacni box box ee ugu jiraan roseetada ayadana sidoo kale in qofka uu heli karo kalar walba oo imagine gareyna maskaxdiisa kusoo dhacdo anaga waxayna art waaye yacni qofka waxaan rabnaa xitaa gurigiisa isagoo jooga inuu rabo inuu makeup barto in uu heli karo noocyo badan oo makeupkaas uu ku badan karo intaas waaye waxyaabaha aan soo saarno iyo inka badan oo adigana insha allah oo xalqa dhan aan uga hadli doonno hadduu ilaahay idmo waayahay ee doctoreesa dadka kaa iibsada halka inta badani kaa soo raacaan ama ay kaala soo xiriiraan maadaama aadan dalka joogin haddana laga isticmaalo y waa sax aniga soomaaliya kuma sugni hadda laakiin shirkadeena doctor iqra xalaal beauty xarun ayay waxay ku leedahay soomaaliya oo shaqeyso xarunteena waxay ku taalaa xamarweyne city moll xamarweyne ku taalaa oo dadka dhan meeshaas ayay kasoo gataan productskeena waxaa kaleeto xitaa xarunteena ay qabataa in alaabteena ay u dirto gobolada soomaaliya si toos ayay dadka u helaan annaga wax walbo aan soo saarno laakiin hadda qorshe kale waxaa bilownay shaqo abuur ah shaqo abuurkaas waxaa u fududeyneynaa dadka ku nool soomaaliya khaasatan gobolada oo yacni in ay shaqo abuur ay samaystaan oo anaga alaabta ay nooga qaataan si wholesale ah ama si jumlo ah ay nooga qaataan ayagana si tafaariiq ah ay u gataan fa marka shaqo abuurkaasaa sameynay oo hadda waxaan qorsheyneynaa ilaa dhowr gobol inaan siino baydhabo oo kale dadaa noogala soo xiriiray oo hadda aan qorsheyneynaa inay qaataan gobol walboo soomaaliya ku yaalana insha allah waa soo dhaweyneynaa oo in aan la shaqeyno diyaaraan unahay hadduu ilaahay yidhaahdo sidee gabadha iyada oo waxbaratay ay haddana u abuuran kartaa fursad shaqo ama ganacsi iyadoo aan sugin shirkadday u shaqayso insha allah abaayo su-aashan waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah taasi waxay ka bilaabmi kartaa waalidka ama cunuga inta uu yaryahay oo iskuolka primary school oo dhiganayo hooyada waxaa looga baahan yahay ama aabbaha waxaa looga baahan yahay in ilmahooda mar walba ay ku dhiirageliyaan in ay noqdaan dad independent ah oo ayaga kaligood wax qabsan kara in ay u sheegaan wax walba oo maskaxdooda kusoo dhacdo oo in ay sameeyaan ay rabaan suurtagal inay tahay even haddii ay faamiliga yihiin faamily faqiir ah oo maanta aanan haysanin wax faamiliga xitaa hadduu faqiir yahay cunug wuxuu ku fikira okay cunugayga markaa wax baro shirkad hebelo u shaqeynaa isbitaal hebelo u shaqeynaa meel hebelo ka shaqeynaa no cunugaaga bar inuu asaga wax abuura karo cunugaaga bar inuu jaanis uu heli karo dad kale inuu shaqaaleysiiyo project management wax la dhahayaa jira ilmaha markay yaryar yihiin in lagu bilaabo waxyaabahaas oo kale soo u manage gareen lahay inta iskuol la geen lahay oo la bari lahay muxuu ahaay laba laba kudhuf la xifdisiin lahay laba laba kudhufa kida waaye iyo muxuu ahaay juqraafi iyo taariikh oo hadhow aadan weligaa xasuusa doonin lagu bari lahay janis in la siiyo in ilmaha ay bartaan waxyaabaha quseeya ganacsiga cunuga soo hal abuur u samey karaa cunuga soo u baran karaa waxyaabaha artiska ah wax walba oo maskaxdiisa kusoo dhacda ama wax walba uu talent u leeyahay qaabku u horumari karaa macalimiinta laftirkooda in waxaas ciyaalka ay ku dhiirageliyaan waa hadduu macalimiinka ay ku dhiirageli waayaan xataa guriga in looga dhiirageliyo in qofka markuu dareemo inuu waxba qabsan karin ama maada hebel in intoosan ku fiicnin in la fahamsiiyo haddaa qaybtan aadan ku fiicnin qayb kale aa ku fiican tahay ayaa jiri karto meeshaasaa wax ka qabsan kartaa taasaa horumari kartaa hooyada in ay u foojignaato cunugeeda meelaha uu ku fiican yahay way arki kartaa hooyada laftirkeeda cunugaaga waa arki kartaa maanta gabadha yar waa arki kartaa in muxuu ahaa makeupkaas sida loo mariyo ama inay jeceshahay ama dharkasay iskugu toosi karto yacni ceeb ma ahan in qofka uu barto waxyaabahan oo easyga ah dadka waxay ku leeyihiin gabadha waa in medicine ay dhigataa wiilka waa inuu engineering dhigtaa ama madri age kuliyad ay dhigtaan oo subaxi buug la xamaalaa habeenkii buuga la soo celiya cunugoo daalan imaadaa maya cunuga janis c ha barta waxa uu jecel yahay fa marka markuu dhallinyarada noqdo ama teen age ha noqdo ama ha noqdo labaatameeye imeelahaas ha gaaro waxaa fududaanayso in fikradiisa qaaska ah uu la imaado sida adduunka ba ay sameeyaan dadka ayagoo fourteen jira ama muxuu ahaay labaatan jir ah shirkado waaweynay maamulooyin nafsadoodana way teeg gargareen familina way haystaan marka wax walba oo maskaxdaada ay kusoo dhacda waa sameysan kartaa ani intaasaan u dardaarmaya dhalinyarada weligaaga weligaaga gif ab ha sameynin dadka haddii ay kuu qoslaan xataa maanta wax hebel maa sameynaya kulaan hadhow ay kuu sacbin doonaan markaa meel sare aa ka gaartid wax walba oo maskaxdaada kusoo dhaco diiwaan gasho taariikhda way ku qori doontaa mar un insha allah waxaana ka fikri inuu noqdo wax adiga ku anfacaya dadkana anfici doona yani wax iska baashaal yoosan naqanin ama wax hebel wax qariib ah waa waa sameynaya yoosan naqanin wax adig ku anfacaya dadkana anfacayo hadhow waalidiintaadana ajri xasanaad ay ka heli doonaan ha noqdo talaabo walba markaa qaadaysid ka fikir dhowr jeer waxaan maxaa waaye hadhow negativity ka imaan kara ama positiveka ka imaan kara everything janis usii in aad ka fikirtid kadibna aad ku dhaqaaqdid iqra-aadaad u mahadsan tahay ugu dambeyntii qorshihiina iyo rajada aad ka leedihiin howshan maxay tahay yes insha allah waxaan qorsheyneynaa in aan brodactiskeena wada gaarsiino ool gobolada soomaaliya weliba anagoo sameyneyno brogram shaqo abuur ah brograamka shaqo abuurka ah insha allah waxaan u suurtagelineynaa dhowr qof dhowrkaas qof oo qof walba ku sugan gobol in oo mas-uul nooga noqdo shirkadda ama wakiil nooga noqdo oo dadka ku nool gobolkaas marka productiskeena ee ka heli karaan qofkaas barnaamijkaas hadda waa ku tala jirnaa insha allah qof walboo daneynayo oo hadda maqli kara yani hadalkeygana oo nagala soo xiriiri karaa brograamkaas oo waxaan u fududeyneynaa insha allah shaqo abuur u gooni ah inuu haysto qofkaas
aad ayay u mahadsantahay doctor iqra saalax xasan oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaa ayaanu ku soo gabagabeynayaa intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan ku lacayn ah sidaas iyo amaana allah